waxaan saxaafadda rabaa inaan la wadaago iyo bulshada reer jubbalandba bayaan ku saabsan joojinta jaridda dhirta qoyan ee dhuxusha laga sameeyo iyo midda loo isticmaalo ooda lagu oodo dhulka xirmooyinka ah ee la xirmaysto iyo qodista waraha aan ku imaan qorshe maamul oo ay hay-aduhu bixiyaan iyo qodista dhagaxa dhismaha ee kaawada loo yaqaano haddii aan ogolaansho looga helin wasaaradda environmentka inaan iyadana la qodi karin marka dhuxusha waa la joojiyey wakhti horea la joojiyey marar badanna waa laga hadlay oo dowladda jubbaland way ka hadashay waxaan hadda mar labaad ku celinaynaa iyo mar saddexaadba in aan la ogolayn in geed qoyan la gooyo oo dhuxul laga gooyo in loo isticmaalo dhirtaas dhismaha iyada oo dhirta qoyanta la gooyo dhisma loo isticmaalo in loo isticmaalo ooda xirmooyinka lagu xirmeeyo iyo in loo isticmaalo wax ka baxsan dhirta qoyan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya wax ay ogolaansho loo haysto oo ood qofkii goosanayaa wuxuu weydiisanayaa wasaaradda sidaa awgeed waxaan da shacabka reer jubbaland la socodsiinaynaa dhuxushu inay mamnuuc tahay ayaan ka dhoofi karin dekedaha jubbaland cid ogolaansho u haysato oo isticmaali karta oo dhuxul ka samayn karta geed qoyanna aanay jirin marka laga tago baahida localka ah gudaha marka baahida gudaha loo soo noqdo dhirta qalalan keliya loo ogol yahay in dhuxul laga samaysto si loogu isticmaalo baahida gudaha inta laga helayo tamar bedesha dhuxushaas isticmaalka oo dadku ay wax ku karsadaan sidaa daraaddeed waxaa mamnuuca jaridda dhirta qoyan iyadoo la ilaalinta deegaanka laga fekerayo wasaaradda environmentka ee jubbaland oo u xil saaran shaqadaas waxay la socodsiinaysaa shacabka inay mamnuuc tahay jaridda dhirta dhuxushuna mamnuuc ka tahay jubbaland